إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacada islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah naftood huurayaal ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday xarun ay ku tuntaan madaxda dowladda federaalka ah oo ku taalla magaalada muqdisho taliska ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay war-saxaafadeed ka soo saaray khasaarihii ka dhashay weerarkii hotel biral biij ee magaalada muqdisho baraha bulshada ayaa waxaa habeenkii xalay qabsaday weerarkii ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen hotel biral biij ee magaalada muqdisho weerarka hotel biral biij ayaa loo aqoonsaday inuu yahay kii afaraada ee ugu saameynta badnaa ee ka dhacay magaalada muqdisho tan iyo intii la doortay xasan sheekh xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aad u sii kordhisay weerarada gaar ahaan kuwa halbowlayaasha beegsanaya ee nafurnimada ah in ka badan shan iyo labaatan carruur ah ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen madaafiic ciidamada shisheeye hore ugu garaaceen deegaan u dhow magaalada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan naftood horayaal ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday xarun ay ku tuntaan madaxda dowladda federaalk oo ku taalla magaalada muqdisho warkaasi war kale oo ku aadan taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo saakay war-saxaafadeed ka soo saaray khasaaraha ka dhashay weerarkii hotelka biral biij ee magaalada muqdisho waxaa faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac
xalay laba sac ayaa qarax weyn waxa uu gelgelay hotel biral biij oo ka mid ah hoteele ku yaala xeebta liide ee magaalada muqdisho halkaas oo ah goob ku caan baxday faaxishada tumashada iyo weliba dhaqan xumada ee dowladda federaalka ay kasoo miinguurisay shisheeyaha wuxuu ahaa goob hoy u ah xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah qaraxa kadib waxaa hoteelka gudaha u galay naftood horayaal ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin kadibna waxaa bilowday dagaallo u dhexeeyey labada dhinac diryaanka hubka la isweydaarsanaya ayaa laga maqlayay xarumaha dowladda oo uu ku jiro aqalka madaxtooyada iyo guud ahaanba magaalada muqdisho iyadoo hadalhaynta oo idil isugu soo aruurtay weerarka ka socda hotel biral biij ee xeebta liido inqimaasiyiinta ayaa si toosa saxaafadda ula hadlayay iyagoo shaqadooda wata si gaarana waxaa warkooda usoo tebinaysay idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ee al andalus meesha waa galnay adowna waa ku laayna mafahant dadka muslimiinta maxaa loogu bishaareynaya meesha murtadiin badan intay ku baktiyaan xagga xaraasada meeshan kasoo gelina ilaa iyo waa kusoo arkay sideed murtad hadda aniga saddex meel waa ku anagaa kor fadhiya adiga waa bishaaraa jirta aqiyo allahu akbar walaala camaliyad ku bilaaba ilaahay amalka ilaahay akhlaas agr ilaahay ka aqbalo annagana waa soo galnay marka aqiyo saasaan meesha kusoo galnay cadowgiina meesha saasaan aagala wareegnay muslimiinta saas meesha ay gacanta oogu soo gashay meeshii fasahaadkii kufriga laga faafinaya maanta digriga allah lagu hayaa allahu akbar allahu akbar dadka muslimiinta oo gaalada dhibaateeyeen waxaan sheegaynaa wiilal muslimiina uu aarayo oo la xanuunsanayo intay qabaan meel kasta oy gaalada ay ku dhuumaaleysanayaan ka dabagalaa naftoodana u bixinaa si muslimiinta u raaxaysan lahaayeen in badan rag walaalahayn ee dhiigooda waa noogu soo bishaareeyeen annagana caawa dadka muslimiinta dhiigayna ayaan oogu soo bishaareyneyna dadka muslimiinta annaga haddaan tagna rag annagoo kale ahaa joogaa raggaasa dhiigooda ogana oogu soo bishaareyni doonaa xabadda ayaa saacadba saacadda ka dambaysay sii kululeynaysay dhowr mar ayaa ciidamada dowladda federaalka waxaa lagu jebiyey dagaalka iyagoo haddana soo rogaal celinayay intii inqimaasiyiintu ay la hadlayeen warbaahinta waxaa la dareemayey in dagaal xoogle uu ka socdo hotel biral biij
ilaahay subxaana watacaala baa u tala saaranay mujaahidiin oo barakaysan ayaa meeshaas galay ilaahay oo gurbad ka firanayo gaaladana gaalada kale ka firaasanayaan aquuna meeshaas annagaa ku sugan xaaladeeda gaala badan oo bakti ayaa daafsan dambooyin ayaan la dhacnay xabado ayaan la dhacnay baktiga ayaan ka tilaabsanay wallaahi bilaahi dhiig dadka muslimiinta ka bishaaraysteena dhiigga walaalada waa ka bishaaraystaan waxaan leeyahay dadka muslimiinta way dhegeysanaya bishaaraysa walaalihiina way duceeya dadka muslimiinta walaalahooda ha usoo duceeyeen walaalihii kusoo duceeyeen hana bishaaraysa annaga ku sugan ismiyo iroon ismiiro xeebta liidu ku yaalla qiib xeebta liiga annaga waa ku sugan ani iyo walaalahay ayaa ku sugan insha allahu tacala inta ilaah kala sugnayna muslimiinta waa u bishaaraynaynaa idaacaddan waa u bishaaraynaynaa insha allah muslimiinta dhacna loo bishaaraya insha allah naftaduurayaasha ayaa ka soo goodinayay gudaha hotel berlabeje ee xeebta liido halkaas oo ay ku leynayeen xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ah waxay dowladda federaalka u sheegayeen inaanay jirin wax amni la yidhaahdo oo ay gacan ku hayso imaaraadkana soo maalgeliya walaalaha anaga muslimiinta meel walba joogaan ha bishaarayseeno gaaladana waxaan idin leenahay wax amni meeshaan kuma haystaan sidii walaalaha anaga inaga horreeyey dhiigooda ay u daadiyeen ayaa anagana u daadeenahay wax amni ma haystaan sidii walaalkeen abu sulaim idin yidhi amni ma jiro ilaa islaamnimada ma ogi sida ayaan idin leenahay wax amni baa meeshaan ku haystiin ciidamada gaalada oo murtadiinta oo uganda uu soo tababaray imaaraadkana soo maalgeliya oo mahidan caasimad ayaa lagu ilaalinayaa ood maalmahan ku faanayseen ood dhahayseen amni ayaan ku sugnay wax amni oo sugeen ma lahan meeshii ugu dambaysay intaasoo dibwante ayaan marnay intaasoo xarun ciidan ayaan marnay meeshii ugu dambaysay ayaan maanta ka dagaalamayna anagoo ilaahi subxana watacaala kaashanayno adinkoo gaalada kaashanaysaana hal xabi waa tari adiga naftaduurayaasha ayaa dadka muslimiinta ka codsaday in ay u soo duceeyaan islamarkaasina loo baahan yahay hawsha iyagu ay ku baxeen in la sii wado taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa war-saxaafadeed waxa uu ka soo saaray howlgalka ay ku qaadeen hotel beralbej ee magaalada muqdisho waxaana lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay xalay fiidkii saacaddu markay ahayd sideedii fiidnimo ama laba saaco habeenimo howlgal qorshaysan oo iangamaasi ah ku qaadeen xarun lagu magacaabo beralbej oo degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ku taalla war-saxaafadeedkii waxaa lagu yidhi xarunta mujaahidiintu weerarka ay ku qaadeen ayaa waxay ahiday goob ay ku caweeyaan saraakiisha iyo madaxda ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kuwa oo kaalin mug weyn ku leh dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka iyo boobka dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta ee howlgalka fuliyey waxaa u suurta gashay in ay gudaha u galaan dhismaha beeralbeje kadib markii ay laayeen dhammaanba ilaaladii hubaysnayd ee joogtay xarunta kadibna allah fadligii si buuxda gacanta ugu dhigaan dhismaha qoraalka waxaa kaloo lagu yidhi howlgalka mujaahidiintu ay ka fuliyeen beeralbeje waxa uu qaatay muddo ku dhow toddoba saacadood oo xiriir ah waxaana inqamaasiyiinta mujaahidiintu dagaal la galeen ciidamada gurmadka ahaa ee cadowga kuwa oo in ka badan toddoba jeer lagu jebiyey weerarka ay soo qaadeen tan iyo fiidkii howlgalka uu bilowday ugu dambayntii war-saxaafadeedka ayaa looga hadlay khasaaraha dowladda federaalka lagu gaarsiiyey weerarkii hotel beralbeje waxaana lagu yidhi khasaaraha horudhaca ah ee ka dhashay weerarka inta hadda aan xaqiijinay waa sagaal iyo labaatan murtad oo dhimasho ah iyo dhaawaca tiro intaas ka badan balse faahfaahin dhammaystiran iyo tirakoobka ugu dambeeyey dib ayaan ka soo gudbi doonaa insha allah dowladda federaalka ayaa had waliba waxa ay wajahaysaa fashil dhinaca amniga ah waxaana xarakada shabaabul mujaahidiin ay beegsanaysaa meel ubac u ahayday oo ay adag tahay in qofka caadiga ahu tago baraha bulshada ayaa waxaa habeenkii xalay qabsaday weerarkii ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotelka biral biij ee magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku saabsan weerarkii lagu qaaday hotel biral biij oo loo aqoonsaday inuu yahay kii afaraadii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay magaalada muqdisho tan iyo markii la doortay xasan sheekh waxaa ka waramaya maxamed amiin
weerarka beral bridge oo dhowaan laga dhursugayo natiijooyinkiisii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheekadiisu aada ugu baahday baraha bulshada ee internetka inta badan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan xeebta liido ayaa waxa ay soo dhigayeen sawiro meel fog iyo dabaqyo korkooda laga qabtay oo ku tusaya kala cararka ciidamada dowladda federaalka iyo jawiga hoteelka iyo hareerihiisa xogta wararka waxaa tan iyo haatan gacanta ku haya warbaahinada islaamiga ah iyadoo warbaahinta dowladda federaalka isaga aamustay dhacdada dadka ugu badanna waxa ay wararku kala socdaan tabinta tooska ah ee warbaahinada islaamiga ah mararka qaar waxaa dhacaysay in saraakiisha dowladda federaalka ay ka been sheegaan howlgalka socda kuna tilmaamaan in uu dhammaaday waxaana markaasi arrintaasi ka jawaabay dadweynaha ku sugan degmooyinka cabdicasiis shangaani shibis oo maqlayay waxa ka dhacaya hoteelka xaaladda ayaa markii dambe quus ku noqotay dadka ka tirsan dowladda federaalka ah heer ay gaareen in ay isdhiibaan saraakiil iyo shakhsiyaad badan ayaana soo qorayay in dad badan oo saaxiibadooda ah ay ku tuhmayaan inay ku jiraan hoteelka amaba lagu dilay cabdinuur maxamed oo xilligii farmaajo qaabilsanaa warfaafinta madaxtooyada ayaa bartiisa kusoo qoray hadallo walaac ah oo uu sheegayo inay yihiin tala bixin waxa uuna yidhi maadaama aan ka mid ahaa boqolaal qof oo horey looga soo badbaadiyey laba weerar oo ka dhacay hoteelka maka almukarama toddobiyo labaatankii maarso ee labada kun iyo shan iyo toban iyo liido seefod kow iyo labaatankii janaayo ee labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan rabaa inaan talooyinkan hoos idinkugu soo gudbiyo shacab iyo ciidan waxa la gudboon caawa ayuu yidhi talooyinka uu sheegay waxaa ka mid ah inaanan la baahinin sawirada dadka meesha lagu dilay iyo magacyadooda kuwa lagu tuhumayo inay ku xayiran yihiin dhismaha si aanay ugu baraarugin dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad bay u badan yihiin saraakiisha hadallada walaaca ah soo qoraya isla markaana sheegaya in dowladda federaalk ay ku fashilantay ammaanka weerarkan ayaa lagu tilmaamayaa in uu noqonayo kii shanaad ee noociisa ah ee ka dhaca magaalada muqdisho tan iyo markii uu kursiga ku fadhiistay xasan sheekh kuwaasi oo kale ah weerarkii hotel xayaad oo dhacay labaatanka bisha agosto ee labada kun iyo labaiyo labaatanka oo dowladda federaalk looga dilay saraakiil iyo askar intaba weerarka labaad ayaa waxa uu dhacay abril afar iyo tobankeedii labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaana lagu qaaday xarunta gobolka banaadir kaasi oo isna saraakiil iyo shaqaale iyo ciidamo looga dilay waxaa xigay howlgalkii ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada cabdicasiis febraayo koob iyo labaatankeedii labada kun iyo saddex iyo labaatanka kaasi oo ay ku beegsadeen in ka badan boqol macwiisley ah oo iyagoo dhaawacay ah halkaasi si qarsoodi ah loogu dabiibayay mujaahidiinta ayaa howlgalka ka fuliyey xarun qarsoodi aheyd oo ay dowladda federaalk ku lahaayeen degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho laguna daweynayay dhaawacyada macwiisleydii laga keenay gobolka hiiraan halkaasi oo lagu dhaawactiray ugu yaraan toddobaatan askar iyo saraakiil isugu jira sidoo kale novembar toddobiiyo labaatankeedii ee labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaa dhacay weerarkii villa rose ee madaxtooyada oo isna xubno badan looga dilay dowladda federaalka islamarkaana looga dhaawacay dad aada u badan oo uu ka mid yahay wasiirka amniga weerarka hotel berel bridge ayaa noqonaya kii shanaad ee noocyadaasi ah marka la eego xajmiga iyo baaxadda saameyn ahaana waxa uu kusoo aadayaa xilli ay dowladda federaalk sheegtay in ay sugtay ammaanka magaalada muqdisho waana weerar saacado ku biiriyey sheegashadii dowladda federaalk ee ku aadaneyd xaaladda magaalada caasimadda ah ee muqdisho
xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa aada u kordhisay weerarada gaar ahaan kuwa beegsanaya halbowlayaasha ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta iyo qeybaha kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalka warbixintan idinku soo maqaano waxaynu ku eegaynaa weeraradii ugu saamiynta badnaa ee dhacay intii uu joogay xasan sheekh maxamed cali ayaa soo jeedinaya labiyo labaatankii bishii janawari ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar inqimaasi ah oo nafurnimo lagu daafuray waxa ay ku qaadeen xarunta gobolka banaadir oo u muuqata madaxtooyo halkaasoo saraakiil shaqaale iyo ciidamo tobanaan ah looga dilay dowladda federaalka julaay toddoba iyo labaatankeedii laba kun laba iyo labaatanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyad isishaadi ah oo ay ka fuliyeen magaalada marko waxa ay ku dileen guddoomiyihii maamulka magaaladaas cabdulaahi waafow laba maalmood kadib shantii bishii agoosto laba kun laba iyo labaatanka waxa ay mujaahidiinta camaliyadisishaadiye ah oo ka dhacday kalabeerka ku dileen in ka badan afartan askari oo ka tirsan dowladda federaalka oo uu ka mid ahaa jenaraal takar subagle oo ahaa taliyihii guutada siddeed iyo tobanaad ee maleeshiyaadka gorgor oktoobar saddexdeedii laba kun laba iyo labaatanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyaad istishaadi ah ku burburiyey madaxtooyadii maamulka hirshabeelle ee hiiraan waxaa ku dhintay ku dhowaad boqol u badan ciidamo isla februari koob iyo tobankeedii laba kun saddex iyo labaatanka laba camaliyadoodoo istishaadi ah ayay mujaahidiinta ku weerareen xero lagu tababarayay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland xeryahaasi oo ku yaala degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka in ka badan afartan iyo saddex askari ayaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday iyadoo gaadiid badan oo yaalay xerada ay ku basbeeleen isla maalinkaasi maarso afar iyo tobankeedii laba kun saddex iyo labaatanka mujaahidiinta ayaa camaliyadii sishaadiye ah ku burburiyey daar ku taalla magaalada baardheer oo ay ku shirsanaayeen xubno ka tirsan dowladda federaalka halkaasi waxaa ku nafwaayey saddex iyo toban xubnood halka ay ku dhaawacmeen labaatan kale oo u badan madax halkaasi ka waday shirqoollo ka dhana xarakada mujaahidiinta al-shabaab abriil sagaal iyo tobankeedii laba kun saddex iyo labaatanka oo ku beegneed sideed iyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus oo istishaadiye lagu daafuray waxa ay ku qaadeen saldhigay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka goobta waxaa la dhigay meydadka konton askari oo ay saraakiil ka mid yihiin weeraradii ugu dambeeyey ayaa iyaguna sidoo kale ahaa kuwa saameyntooda leh sida weerarkii buulamareer kii doolow iyo kii masagawaay oo lagu dilay boqolaal isugu jiray ciidamo shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka
weerar lagu beegsaday shisheeyaha uganda ayaa xalay waxay ka dhaceen saldhigyo ku yaala gobolka shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaala toosa ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku oo ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin eelaboorka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ciidamada uganda hoowayahanba la noolaa weerarada kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka war helay rasaasta oo ku hoobanaysa welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada uganda ee xalay lagu weeraray heelaboorka degmada baraawe inta uu leegyahay isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerara ku qaadeen saldhigyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen xaafadaha munkayga haanta dheer iyo buundada weyn ee degmada afgooye ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka iyo kuwa dowladda federaalka ah ee la jira ayaa waxa ay la kulmayaan weeraro joogto ah kuwaas oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeen hore ayay ahayd markii saldhigyadan ku yaala degmada afgooye ay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku ekeeyeen warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan shan iyo labaatan caruur ah ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen madaafiic horey ciidamada shisheeye ugu tuureen deegaan u dhow magaalada qoryoole ee shabeellaha hoose mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya
maalintii shalay oo jimco ahayd waxaa tuulada muraale ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ka dhacday dhacdo argagax leh oo ay ku nafwaayeen lix iyo labaatan carruur ah kuwaasoo uu ku qarxay gintaal ay soo tuureen ciidamada shisheeye ee uganda oo ay ku ciyaarayeen sidoo kale wuxuu dhaawac ka soo gaaray toban kale oo carruur ah kuwaasoo afar ka mid ah ay naf baxeen halka lixda kale ee soo hartayna ay ku jiraan xaalad halis ah mid ka mid ah waalidiinta iyo carruurtoodu gantaalkan qarxay ku baxeen oo aan waraysanay shalay ayaa sheegay in madfaca qarxay yahay mid cusub oo habeen hore laga soo tuuray xero ay ciidamada shisheeye ee uganda ku leeyihiin deegaanka danow ee shabeellaha hoose dowladda madaa maanta masiibo xoog laha ka dhacday gaaladiiba maalin walba duqaynaysaa waana laaynaysaa habeenii maalin madaafiidan uu garaacayn maanta masiibadii ugu dhacday laba iyo labaatan cunug aan ugu geeriyootay aniga aan kula hadlaayo laba gabar ayaa igu geeriyootay waa masiibo maanta aan la yaabana habeen kasta waana soo duqeynayeen ilaahay waana badbaadinaya haddana duqeyntada weli sidii waa duqeyn madaafiicdii d m kana kusoo garaacayan habeen walba caruurta qaabkee ayay u geeriyoodeen waxay u geeriyoodeen caruurta gantaajka soo gamay oo jinsayga ahay ay soo qaadeen kaasay gargaraacayeen kii oo xalina kusoo tuureen kii ay gargaraacayeen ayagina caruurta dheel ay ahaayeen marka wax dheel ay umalaynayeen kii kudheelayeen kii saasay ku qaraxday gantaalka xali xali kii xali way xali kii lasoo tuuri waay ma qarxan asoo kuusanay soo qaadeen waa kii ciyaareen caruurta waa dhulkay ku dhufanayeen marka biray ku garaaceen caruurtin caruur oo arday ahayeen oo maanta jimcada sinasanayeen marka saasay meesha garaacitaanka ay garaaceen saasay ay ku dhamaadeen ilmihii muuqaalo iyo sawiro laga soo qaaday carruurtan ayaa muujinaya sida uu waxyeelada culus ugu geystay jirkooda gantaalkan ku qarxay mid ka mid ah dadka deegaanka oo dul taagan carruur fara badan oo karfan ku jiro ayaa sheegayay in dadka laayay carruurtooda ay yihiin ciidamada shisheeye ee ku sugan shabeellaha hoose
dhacdadaas weligayna nama soo marin gaaladan intii timid weligayna nama soo marin tan maanta aan murcal ay ku dhacday ama madfaca la soo tuuray ilmihii ilmi yaryarle waay ay iska soo qaateen madfaya marka sidaas u leeyay dadka qaar waxay sheegayaan inay suuragal tahay in ciidamada shisheeye ay gantaalkan qaab dhagaraysan usoo tuureen islamarkaana ay ugu tala galeen inuusan horay ka qarxin oo u galaafto nolosha dad badan oo soomaaliyeed taasi oo ah arrin macquul ah marka la fiiriyo wakhtiga aan nool nahay maadaama aan marayno duni waxyaabaha la isticmaalo ay casri yihiin oo ka duwan kuwii hore haddaba dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxaa la gudboon meel kastoo ay joogaan inay foojignaan dheeri ah muujiyaan iskana jiraan walxaha qarxe ay soo tuuraan ciidamada shisheeye ee dalka xooga ku jooga
warkii subaxnimo oo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa